iyadoo ay yar tahay fursadaha shaqo ee ka jira dowladdeegaanka soomaalida islamarkaana sanad walba ayaa waxaa kasoo qalinjibiyey jaamacadaha dalka iyo kuwa deegaanka dhalinyaro fara badan ayaa waxaa jirta in xilligan ay jirto fursadda lotariga ee barnaamijka bakhtiya nasiibka ah kaasoo lagu tago waddanka maraykanka haddaba waxaa weli lagu guda jiraa xilligii buuxinta lotariga iyadoo maalmo yar uun ka dhiman yihiin xilligii uu xidhmi lahaa barnaamijkan lotariga oo ku eg shanta bishan nofembar ayaa sanadkani waxaa laga dareemayaa goobaha laga buuxiyo barnaamijkani oo sudhac weyn ee markaas dadka raba inay fursadani buuxiyaan waana mid ka duwan sanadkan sannadihii hore oo goobaha magaalada jigjiga ee laga buuxiyo lootariga lagu arki jiray dad aad u tiro badan xilligan oo kale balse sanadkani xaaladdu ay ka duwan tahay haddaba halkani waa goob ganacsi oo lagu magacaabo somnet waxayna ka mid tahay goobaha laga buuxiyo barnaamijka bakhtiyaa nasiibka ee lootariga ee markaasi lagu taga waddanka maraykanka sidoo kale waa goob internet ganacsi ah oo ay leeyihiin dhallinyaro soomaaliyeed amiin daahir waa mulkiilaha xarunta ganacsiga somnet waxa uuna idaacadda v o a u sheegay in sanadkan uu jiro hoosudhac ee dhanka dadka buuxinaya fursadaha lootariga bakhtiyaa nasiibka ee lagu taga maraykanka isagoo arrimahaasi sharaxayana waxa uu yidhi niyahow saamaynteen sanadkan iyo sanadadii hore wax badan bay ku kala duwan yihiin waxyaalaha ku kala duwan yihiin waxa weeye dadku sanadkii hore aaminsanaa in haddii ay helaan inay boqolkiiba boqol ku tegi karaan maadaama uu xukunka uu joogay xisbiga dimuqraadiga sanadkanna ay aaminsan yihiin maadaama uu xisbiga dimuqraadiga madaxdeedkiisa uu dhammaaday loolan adagna ay la gelayaan nin maaragtay kasoo jeeda republicanka oo maaragtay inta badan dadka immigrantiga iyo waddamada muslimiinta kasoo jeeda hore loo arkay inta badan hagaas ku yarhayn jiray haddana ay dadku aaminsan yihiin xataa hadday helaan inaysan horey ugu baxayn ama si dhib yar ayna ku baxayn taasaa keentay marka inayna dadku aada u buujinin maadaama ay welibana xilli doorasho ay ku soo hadaan marka sanadadii hore dadku tirada maxaad ku qiyaasi kartaa say u buuxin jireen dadkii hore sanadadii hore dadku aada bay u buuxin jireen xiisayn baa jirtay tii boqoley lagu xisaabiyo dadka sanadkii hore buuxiyey dadka sanadkan buuxiyey boqolkiiba maaragtay soddon ways dhiman baan aaminsannahay geestooda qaar ka mid ah dhalinta buuxisay lootariga bakhtiyaa nasiibka ah ee lagu taga maraykanka ayaan weydiiyey sabaha ay u buuxinayaan iyo weliba rajada ay ka qabaan ay buuxiyeen magacaygu waa faadime maxamuud waxaad ka mid tahay dadka buuxiyey barnaamijka looteriga maraykanka lagu tago waa tahay markii koowaadba waa markii igu horreysa maxaa is leedahay markaa rajo ahaan haddii aad hesho lacalla inaad tagto maraykan rajo ahaan inaan aad taga aad baan u rajaynayaa dee waxaan is leeyahay un kolley waxqabasho unbaad wax ka soo qabsan haddii ilaahay yidhahdo haa waxba oo dhib oo ma arka kolley anigu hadduu tarambi ku guulaystay iyo hadduu ku kale ku guulaystaba waxba una barabaran haloladaygan ku buuxiyey baan ku joogaa waan ku sugayaa
magacayga waa ridwaan maxamed cabdi waxaan ahay dad ku nool magaalada jigjiga somnad baan joogaa waxaan u imaaday inaan ka xareeyo dv loteriga hadda waan bixiyay dv loterigii rajada hadda ka qaba waxa weeye niyo hadda sanadka waxay u egtay maadaama isku soo aadeen doorashada maraykanka iyo dv loterigii hadda waxaan aad uga rajo qabaa inaa dee hawshaas aynaan inaan rajo fiican aan ka sii qabin walow waxaan aan ku keena waxa weeye hadda saadaalinta buubuuninta socota waxa weeye inuu taraam ka soo baxayo maadaama taraam yahay nin cusur iyo wadan ogolayn ba soo golootiga saas la aligeeda markan ihoon aan uga rajo xumaaday inay waxaan u muujinayaa hadda boqolkiiba sagaashan kulley aaladaha hadda baraabishaan la soconnaa waxay u badanta haddana dee inay hadda taraam ku guulaysanayo walow rajadaydu ay tahay inaan haddana annagoo saas aanu taageerano kamaal haris haddana rajadaydu insha allah waa kulley waan iska buuxiya hadda insha allah waxay noqon doontaba magacaygu waa cabdimajiid ibraahim waxaan u buuxinayaa bal haddii ilaahay subxana wataala ii qadaro inaan dee maraykan tago oo noloshayda aan badolaatay heer waxbarasho tahay iyo haddii shaqa ay tahay waa tahay sanadkan misleeda marka waad helaysaa maadaama sanadka hore aad tiri ma helin kolley haa dee sanad walba rajo un baan sugaynaa inuu ilaahay subxana watacaala dee haddii ii qadaro kolley inkastoo hadda doorashooyin wax jiraan maraykanka oo xaaladdu ayna sida hore ahayn waxaan rajaynayaa inuu nasiib nasiib wacan insha allah shan bil kadib si kastaba sanadkan ayaa waxa uu barnaamijka lootariga bakhtiyaa nasiibka ah ee lagu taga waddanka maraykanka uu yahay mid ka duwan marka loo eego sannadadii hore isaga oo sanadkan ku soo beegmay xilli doorasha ay ka dhacayso waddanka maraykanka shanta bisha nofembar taas oo keentay in dad badan ayna buuxinin barnaamijkan oo ku dhaqan magaalada jigjiga iyagoo sheegay inay ka cabsi qabaan haddii uu doorashada soo baxo musharaxa madaxweynaha xisbiga jamhuuriga donald trump in barnaamijka la joojin karo waa siday iyagu aaminsan yihiine maxamed cabdiraxmaan gaataa v o a magaalada jigjiga